waa yahay siyaasi cali daacuun ayaa haatan khadka si toosa ugu jira siyaasi warbaahinta oolka guduud kusoo dhawow marka hore aad iyo aad baad u mahadsantihiin waa yahay bal arrinta kenya ee faahfaahin dheeraada ka bixi oo noo sharax marka hore bismi illaahi araxmaani araxiim wabihi nastaciinu calaa amuuri dunya waddiin ramadaan kariim baan leeyahay ummadda muslimka ah iyo dadka halkaa degan ee reer puntland waa ramadaan kariim baan leeyahay haddii su-aasha aada i weydiistay ka jawaabo kenya way sidataa baan u malaynayaa wax badan bay garan la'dahay way isku dhex yaacday waxaan u malaynayaa n f d baa xoroobi doonta n f d n f d baa xoroobi doontaan u malaynayaa markaa waxa weeye waa loo dardaar werinayaa waan maqlaayay looyaradeeda waan maqlaayay sida ay u dhaqmayso waan arkaayay kenya madaxay dhulka la dhacaysaa kenya waxaan rabaa inay warbaahintu u sheegto soomaaliya way ka siban tahay inaantaa ka dhulkeeda la qabsan soomaali way ka siban tahay inay baddeeda ilaashato soomaali way ka siban tahay inay cirkeeda ilaashato waxaanu maanta laga yaabaa inay kenya dhalin doonto oo ay kenya xaggeeda ka iman doonto xornimadii n f d n f d soomaalida n f d soomaalida jabuuti soomaalida soomaaliya soomaali galbeed intuba diyaar maanta waxay u yihiin inay waddankooda iyo taaka qura aan la qaadan oo ay difaacaan markaa kenya meeldaas baa looga yeedhayaa meesha looga yeedhayana way heli doontaa
waa yahay laakiin maxaad ku tiri kenya meel baa looga yeedhayaa maxaa caddaynood noo haysaa meesha looga yeedhayaa waxa weeye caqli xumideeda caqli xumideeda iyo waktiga iyo waktiga sida ay u dhaqmayso ayaa wuxuu yahay si qool xun oo haddii allaba kuu rooyahayay darasho xun oo haddii allaba kuu rooyahayay tamaaci ah oo haddii allaba kuu rooyahayay dhaabsiisan karaamada iigaad iyo midowda afrika iyo derisnimada
waa yahay kenya marar badan bay soomaaliya kusoo xadgudubtay haddii ahaan lahayd dhinaca badda oo haatan la sheegay in malaayiin lacag ay ku bixisay sii socoshada ee dacwadda iyada iyadii soomaaliya kala dhexaysa bal arrimaha badda iyada ka waran dhinaceeda siyaasi maxaa is leedahay oo guula ay soomaaliya ka gaari kartaa arrimahaasi kenya maadaama lacago badan ay ku bixisay
cumar cabdirashiid bay siisay kuwo kalay siinaysaa kuwo kalaa ka qaadan doona mis soomaaliyeed oo taa ka siin karaa ifkana kuma noona mana galan doono dhulka soomaalidaa leh wixii gaarisa weliga ka xiga ayay ka hadli kartaa gaarisa iyo enf d ayaa xornimadeedii soo noolaan doontaa suldaandeeqoo weli waa nool yahay ma dhiman waa yahay arrimaha n f d aan usoo laabanno n f d ma kula tahay inay ka go-ayso kenya ama ko haddii shacabkaasi ay midoobaan aada iyo aad aada iyo aad labada lugood baa n f d ku taagan tahay waa dad wax bartay ciidan bay yeesheen lacag bay yeesheen dhaqaalay yeesheen suldaan deeqow guddoomiyiin jabhadda n f d baa nool siyaasiyiin baa nool waloy soomaali dhulkeeda taaka lama qaadan karo shirkii caruusho haddii n f d lagu bixiyey inay maanta soo noqon doonto ayaan u malaynayaa
waa yahay arrinta badda kenya iyo soomaaliya oo horeyba aan kugu sheegay in malaayiin dollar ay ku bixisay sii socoshada muranka baddaas oo kenya ay doonayso inay qaadato dhulka ama badda soomaaliya arrintaasi dacwadda haatan socoto siday soomaaliya kaga guulaysan kartaa kenya war adeerow dacwaddaasi maxkamad bay gashay xasan sheekh maxamuud baa geliyey laba baarlamaan oo ka horreeyey baarlamaanka baa codeeyey oo hurdilaa iyo jimciyadda qurubaha ka
waayahay dhinaca ee waxaan ognahay kenya in soomaaliya qaad fara badan ay geyso oo malaayiin dollar ah maalintii arrimaha qaadka haddaan usoo leexano ka waran soomaaliya qaadka kenya ka imaanaya hadday joojiso maxaa dhacaya
dadka soomaaliyeed ee qaadka cunaya waxaad ku baraarujisaan qaadka iska daaya qaadka iska daaya qaadku waa lixir faqiir weeye doolar baa inagaga baxaa waxba kenya inagama soo galaan dadka ayaa loo baahan yahay soomaaliyeed inay damiir yeeshaan qaadka iska daayaan
waa yahay ugu dambeyn siyaasi adigoo aada u mahadsan maxaad fariina oo aada u diraysaa ummadda soomaaliyeed ee ku dhegaysanaysaa warbaahinta oolgal guudna kaala socota
waxaan ummadda soomaaliyeed u sheegayaa khilaafka gudaheeda iska dhiga badii baa laynagu haystaa cirkii baa laynagu haystaa dadkii baa laynagu haystaa jiritaankii baa laynagu haystaa waan adeerayaalow khilaafka gudaheena ah dhiga dhiga